بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad min suurati albaqara qaala tacaala fatadmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi huma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuhu wahum yaclamuun ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay nimankii yahuudda la dhihi jiray canaadkooda iyo madaxtiirintooda iyo siday awaamirta ilaahay u fartoomi waayeen iyo siday ula doodeen ambiyadii ilaahay waxaa halkan ilaahay noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala qeyb ka mid ah qabaa'ixdii iyo xumaanyaalkii ay lahaayeen iyo jaraa-imtii ay la yimaadeen oo ay ka mid tahay kalaamka ilaahay inay taxriifiyeen oo ay ka mid tahay inay sheegteen inay yihiin axbaabullaahi iyagu ilaahay axbaabtiisa iyo awliyadiisa inay yihiin oo ay ka mid tahay inaysan naari taabanayn oo la naarayn ilaa maalmo yar mooyaane waxyaalo ammaani ahoo tiro badan oo noocaasa oo aabbayaashooda iyo awowayaashooda ay kasoo rareen oo kasoo dhaxleen ayay sheegeen arrimihimaa marka ilaahay inoo ka qisoonayaa subxaanahu wa tacaala waxaa lagu bilaabayaa muuminiinta iyo muslimiinta waxaa laga quusinayaa iimaan iimaanka yahuudda inaysan iimaan yeelanayn baadinimo dad waxa weeyaan ku barbaaray lagu abuuray lagu dabeeceeyey iimaan ha ka suginina layidhi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afatadmacuuna ma waxaad damcaysaan oo quudaraynaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum liajli dacwatikum yeeridda xaqa iyo iimaanka ugu yeeraysaan darteed inay iimaan yeelanayaan mayaad u malaynaysaan afa tadmacuuna mu'miniinay ma waxaa quudaraynaysaan oo damcaysaan an yu'minuu lakum nimankaas yahuud la yidhaahdo inay rumaynayaan oo diinta soo gelayaan waxaa la tilmaamayaa marka damaca waxaa la yidhaahdaa nafta oo ku tacalluqda tacalluqu nafsi bishayin madluubin shay madluub ah ama la dalbayo nafta oo ku tacalluqda weeye tacalluqan qawiyan damacu hadduu intaa ka sii bato oo damacu haddii ma garanaysaa aada u daran yahay damac baa la yidhahdaa haddii damacu daciif yahayna waxaa la yidhahdaa raje ama raq baa la yidhahdaa markaa fatadmacuuna baa layidhahda ma waxaad damcaysaan an yuuminuu inay rumeeyaan yahuudi lakum idinka oo imaan yeeshaan oo idinkoo kale ay noqdaan wal xaal qad kaana uu ahaaday fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ah yasmacuuna kuwa maqlaya kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa daa'ifo ka mida iyaga axbaartoodii iyo culimmadoodii ah ay ahaadeen kuwa maqlaya kalaamka ilaahay akrinaya oo maqlaya humma intaa dabadeedna yuxarifuunahu ay taxriifinayaan yuxarifuunahu hu oo kalaamka ilaahay ah ay bedelayaan oo taxriifinayaan min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ka bacdi waxa weeyaan horta kalaamka ilaahay baa agtooda ah weliba waa fahmeen intaas iyagoo haysa bay misna taxriif ku sameeyeen wey yuxarifuuna macnaa taxriifkaa dambeeya fahankaa horeeya oo min bacdi maa caqaluuh wey kitaabkii towraad la dhihi jiray ayay takyiir iyo tabdiil ku sameynayeen intay fahmeen ka bacdi walxaal hum yaclamuuna ay og yihiin wa hum yaclamuun iyagoo og waxa ay korayaan jariime inay tahay dembi inay tahay ay og yihiin inay khilaaf la yimaadeen aysan halmaan ka ahayn aysan gef ka ahayn ay kas ka tahay waxay aayaddu ku soo degtay baa la yidhi niman reer ansaareeda xulafo waxay la ahaayeen niman yahuuda derisnimana waa ka dhexayse radaaca iyo ilmo isnuujin baa ka dhexayse waxay jeclaan jireen nimanka ansaarta ay nimanka yahuudda inay mar islaamaan oo islaamnimada soo galaan markaasaa la soo dejiyey waxa la yidhi haddama waxaad damcaysaan istifhaamkaasaa lagu keenay afa tadmacuuna an yuuminuu lakum sidaa mayaa quudaraynaysa ma dhacayso wey markaas waxay la yimaadeen bedelid yuxarifuunahu taxriifkaas bay la yimaadeen taxriifkaas bay samaynayeen aayaadka iyo axkaamta iyo rajmiga iyo meelaha waxaasi ku qoranaye ku qoran yihiin bay taxriifinayeen waxay taxriifinayeen nebiga tilmaamihiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi kalaamka ilaahay taxriifintaa la sheegayo haddii macno faasida lagu fasiro taxriif way noqonaysa takhyiir iyo tabdiil haddii lagu sameeyo hadal hadal lagu bedelo kelimad kelimo lagu bedelona waa taxriif waxaa dhacay baa la yidhi yahuudda culimmadoodii taxriif oo waxay sameeyeen horta xagga macnaha ah waxay kaloo sameeyeen taxriif oo xagga takhyiirkaayo bedelid ah oo ay kelimaadkii bedeleen sidaasoo kale waxay ku sameeyeen nebiga tilmaamihiisa calayhi salaatu wasalaam nimanka yahuudda wadaadadooda iyo culimmadoodu iyo axbaartoodu waxay ka baqeen madaxnimadii ay hayseen iyo shacabka ay hogaaminayeen inay ka zuusho oo ka wareegto markaasay tilmaamihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee kitaabkii towreed ku qornaa intay u yimaadeen ayay bedeleen mathalan markay ku qoran tahay nebigu inuu yahay xasanul wejhi mid wejigiisu qurux badan yahay xasanu shaari timihiisu wanaagsan yihiin agxalul caynayn indhihiisu kuulkuulan yihiin abyadu nebigu inuu yahay mid cad rabca dhexdhexaad inuu yahay xagga joogga usan dheerayn gaabnayn waa bedeleen meeshii nebigu dhexdhexaad inuu yahay waxay ku qoreen inuu duwaal mid dheer inuu yahay indhihii kuulkuulnaana asraq bay dheheen waa mid indha cawlcawlan dayib timihii sidoo kale waa bedeleen tilmaan kalay siiyeen markii caamada iyo shacabweynuhu weydiiyaan arrinkaas waxay u akhrin jireen wixii iyagu ay qoreen oo tilmaamihii ay bedeleen bay inta u akhriyaan waxay dhahayeen waa kanaa kitaabkii towreed wixii ku qornaa markaasaa dadkii tilmaamihii bay fiirinayaan nebigiina waa fiirin markaasay leeyihiin tilmaamihii naloo sheegay ninkaani ma laha nebigii maaha markaasaa dadkii beeninaya markaasaa dadkii waxay weli la joogayaan kuwii wadaadada yahuudda ahaa oo meesha ku horeysanayay sidaas baa xaalkood ah qolo kalea la tilmaamayaa isla iyagiyo noocyo weeye yahuuddu intaasoo nooca wa idaa laquu markay la kulmaan kuwaas yahuudda iyo munaafiqiinta aladiina kuwa aamanuu rumeeyey markay la kulmaan kuwa iimaan kale saxaabada markay u yimaadaan qaaluu waxay yidhaahdaan aamannaa waa rumayn munaafiqiin yahuuda weeyaan saxaabaday u imaanayaan waxay dhahayaan waan rumaynay xaq baa ku sugan tihiin nebi muxamedna waa xaq rasuulka ilaahay oo naloo ku bishaareeyey weeye sidaasay dhahayaan wa idaa khalaa bacduhum barkood markau la gaar noqdo la qaali noqdo ilaa bacdin barka kale markay iyagu kuwan yahuudda isla gaar noqdaanna munaafiqiintooda iyo madaxdoodu isla khaas noqdaan qaaluu waxay dhahayaan kuwii madaxda ahaa atuxadithuunahum ma u sheekaynayseen atuxadithuuna kuwiinaan munaafiqiinta ah yahuudda atuxadithuuna ma waxa u warramayseen hum saxaabada iyo asxaabta nebiga bimaa mayaad u warramayseen fataxa allaahu ilaahay furay calaykum dushiin bima bima aladii fataxahu allaahu calaykum wixii ilaahay idiin furay oo idinku aad taqaaneen oo sirtii kitaabkii towreed tilmaamihii ku yaallo cid kale aysan aqoonin mayaa saxaabadii u sheegteen oo ma waxaa u sheegteen tilmaamihii nebiga siday ugu qornayd mayaa ugu sheegteen oo inuu nebigu tilmaamihiisii saxda ahaa baad ugu tilmaanteen oo kitaabka sidii saxda ahayd wax ugu qornaayeen mayaad u sheegteen asxaabta nebiga atuxadithuunahum ma waxaad u xadiisayseen oo u warramayseen hum oo saxaabada ah qaaluuda waxaa wata waxa weeyaan kuwii madaxda ahba hadlay atuxadisuuna kuwa warramayana waa kuwii munaafiqiinta ah saxaabada u tegey humtuna saxaabadiibay ku dhacaysaa atuxadisuuna ma waxaad u waranteen hum oo saxaabadiiyo bimaa shaygii fataxa allaahu calaykum ilaahay idinka idiin furo idinku aad taqaaneen mayaa u sheegteen oo waxaad dhahdeen xaq baa ku sugantihiin tilmaamahaas hadda nebigu leeyahay baa kitaabkii towreedna ku qornayd arrimaha mayaa u sheegteen liyuxaajuukum bihi laamta waa laamu sayruura liyuxaajuukum inay idinla doodaan saxaabadu kum idinka bihi kaasa u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ciribtii waxay noqotay markaas mar haddaa u sheegteen oo u qirteen inay hadhow idinkula doodaan liyuxaajuukum si ay idinkula murmaan oo idinkula doodaan idinka bihi kaa a u sheegteen oo ilaahay idiin furay cinda rabbikum rabbigiin agtiisa oo hadhow idin dhahaan waa idinkii noo sheegay inay sidaa ugu qoran tahay maxaa u rumayn weydeen maxaa nebiga u raaci weydeen calayhi salaatu wasalaam idinkoo og inuu nebigu xaqaha yahay run uu sheegayo afalaa tacqiluuna ma waydna waxba garanayn ma waydna wax garanayn oo caqli lahayn arrinkaa idinka manciya arrin xujo idinku noqonaysa markaa u sheegaysaan xaggee caqligii idinka aaday weeye iyagii baa weli hadalka wata afalaa tacqiluun hadalka waxaa wataa waa nimankii yahuudda ahaa oo madaxda ahaa ciday la hadlayaanna waa nimankii munaafiqiinta ahaayoo yahuudda ka mid ahaa ilaahay baa radiyo wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna ma weysan ogeyn kuwa iyaga ah oo munaafiqiinta ama kuwa iyaga ah oo madaxda yahuudda ama labadoodaba awalaa yaclamuuna ma weysan ogeyn anna allaha ilaahay yaclamu inuu yahay midog maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay daahirsanayaan oo ilaahay laa takfaa caleyhi khaafiya wax waxba kama qarsoonaadaan sidaa markay dhacday waxa ay siraysanayaan markay saxaabada hoos ugu sheegayaan oy leeyihiin xaq baa ku sugantihiin iyo waxay muujinayaan labadaba ilaahay inuu og yahay ma waysan garanaynin awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun sidaa markay dhacday waxaa halkan laynoo tilmaamaya ilaahay tilmaamaya nimankii culimmada ahaa oo wax taxriifiyo wax beddelay oo nimankaa yahuudda ka mid ahaa waa la sheegaya waa laynoo soo tilmaamo halkan waxaa laynoo sheegayaa kuwii caamada aha marka maadaama culimmadii lasoo sheegay caamadii raacday culimmadaas baa la tilmaamayaa yahuudda culimmadeedii raacay inay baadinimo ku wada sugan yihiin baa la sheegaya ilaahay wuxuu yidhi wa minhum iyagow ka mid ahaade yahuudda wa minhum waxaa ka mid ah ummiyuuna baa ka mid ah kuwo ummiyiina waxna aan qorin waxna aan akrin cawaam ah kuwaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabkii aan garanayn kitaabkii towraad qoraalkiisa iyo akhriskiisa midna garan mayaan waxba ma akrin karaan say u akri say hadday wax akrin karaan ta daalacdaan oo akhriyaan bay ogaan lahaayeen xaqiiqada waxay garanayaan ma jiro laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya ummiyiinta weeyaano ummigu waxa weeyaan wax ay garanayaan ma leh waa kitaabo wax qoraalkana ma wanaajinayaan akhriskana ma wanaajinayaan ummi hooyaa loo nisbeeyo sidii hooyadi ku dhashoo kale wey aqoon male wey cadamulmacrifa hays wa minhum buu kamid ahaabay ka mid ahaaday yahuudda ummiyuna kuwo ummiyiina oo laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya amaani mooyaane waxa ay haysaan wax kale ma aha waa ammaani iyo hididiilayaal wadaadadooda ay macnaha hididiila ay u sheegeen oo maxay ah wadaadadooda ah iyo axbaarta yahuudda waxay u sheegeen caamada ilaahay waa idin cafinayaa ilaahay waa idiin naxariisanayaa naar idin taaban mayso hadday idin taabatana waa maalmo yar aabbayaashiin ambiyay ahaayeen iyagaa idiin shafeecaya idinku abnaa-ullaahi wa axibaahu baa tihiin ha baqinina sidaa aa ku dhegan tihiin ku sugnaada saasa u sheegeen nebigay rabaan inay ka horsaagaan oo dadkaysa nebiga raacin caleyhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi wa in humaahum maysan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa wax iska malaynaya mooyaane yaqiin ma hayaane waxoodu waa niman muqalidiin oo taqliid iyo garbatabsi weeyaan aabbayaashood bay waxay ku raaceen indhala-aantii iyo baadinimadii wa in humaahum maysan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa un wax iska malaynaya weeyaan mala unbay raacayeen waxaa mar kale ilaahay inoo sheegayaa subxaana wa tacaala kuwaa dadka dhumiyo yahuudda oo madaxda ah jariimadii ay galeen oo caamada dhumiyey iyagoo rabaa inay caamada weligood xoola ka qaataan oo madaxnimadu aysan dhaafin fa weylun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa weylun hoog ayaa liladiina kuwii u ahaaday hoog baa u ahaaday weylku waa halaagga iyo damaarka weeyaan waa khizyiga iyo fadeexada waa kelimad sharka iyo cadaabka loo isticmaalaa wuxuu leeyahay qaala alqaadi hiya nihaayat alwaciid watahdiid goodiga meesha u dambeeyey wey marka fa weylun hoog baa u ahaaday iyo waadi naareed liladiina kuwa yaktubuuna qoraya alkitaaba kitaabka qoraya biaydiihim gacnahooda ku qoray wixii la qoraya awalba meel kale laguma qoreen gacnaha lagu qori jiray waxaa aydida loo sii caddaynaya waxa weeyaan sida ay xumaanta ay la yimaadeen weynanka ay leedahay siday arrintu xaqiiqo u tahay kitaabkiibay waxay ku qorayaan biaydiihim waxbay qorayaan waxbay bedelayaan waxbay ku dhex darayaan kitaabkii towraad weeyaan uma yaquuluuna waxay dhahayaan intaa ka bacdi haadaa waxaanaan qornay min indiwaxaan aan gacnaha ku hayno min cindillaahi buu ka ahad waxaan aa u jeedaan waa nusuustii towraad nebi muuse lagu soo dejiyey haadaa min cindillahi bay dhahaya iyagaa gacnahooda ku qoro waa been abuur masna markaasi waxay leeyihiin nebi muuse aa lagu soo dejiyey waana kitaabkii towreed bay leeyihin nas bay uga dhigaya been abuur ilaahay bay ku been abuuranaya maxay sidaa u samaynayaan liyashtaruu bihi inay ku gataan oo ku bedel qaataan thamanan thaman qaliilan yar birbir yaroo adduunyo oo haddeer dhammaanaya bay rabaan inay ku qaataan oo qofkii dhaha wax noo sheegaba intay waxay qoreen usoo kala bixiyaan ay dhahaan sidaana kitaabka ku qoran waana si beena liyashtaruu bihi thamanan qaliilan adduunyadoo dhan baa iska qaliil aho wax badan hadday qaataanna waa iska thamanan qaliila ilaahay wuxuu yidhi fa weylun hoog baa lahum iyaga u ahaaday mimaa katabad aydiihim min ajli maa katabad aydiihim gacanahoodu waxay qoreen darteed hoog iyo cadaab baa u ahaaday wa weylun hoog baa lahum iyaga u ahaaday mimaa yagsibuuna min ajli maa yagsibuun waxay kasbanayaan oo ay qaadanayaan oo xaaraanta ay cunayaan oo ay caamada ka qaadanayaan oo ay nebiga tilmaamihiisa qarinayaan oo axkaamtii ay qarinayaan waxa ay xoolaha ay sidaa ku qaadanayaan oo suxtiga iyo xaaraantaana xaggeedana cadaab kale ay ku leeyihiin wey fa weylun lahum mima katabat aydiihim wa weylun lahum mima yagsibuun xumaan waxay ka gaareen meeshii u dambeysay weeyaan been abuurkaasay dadkii diin uga dhigayaan ay gacnaha ku qorteen wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaa yahuudda lan tamassanaa na taaban mayso annaaru naari na taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane maalmahaasoo macduudatan macduudaha ayaaman qalaa'il maalmo yar maalmahay dibiga caabudeen bay uga jeedaan maalmahan dibiga caabudnay bay dhaheen baa keliya nala cadaabayaa bay leeyihin afartan beri maya ama toddoba maalmood iyo wixii la mid a intaa unbaa naartuna taabanaysa oo waxyaalahay iska aaminsanaayeen iyagu oo bay bay ku wadaan arrinta maalmaha yarun baa naartuna taabanaysaaba dhehen way qirteen kolley naartu inay taabanayso qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam attakhadtum ma yeelateen cinda allaahi ilaahay agtiisa mayaa cahdan ballan yeelateen ma ilaahay agtiisaa ballan yeelateen oo yabooh rabbi baa haysataan iyo ballanqaad inaan naari idin taabanayn oo marka haddaad dee ballan adag haysataan xag rabbiya oo falan yukhlifa allahu marka ilaahay guub yeeli mayo cahdahu yaboohiisa saamaya ma jidho wey ilaahay haddee yaboohiisa ma guub yeelo laakiin ballan ay haystaan ma jidho ame taquuluuna ma waxaa ku qowlaysaan cala allahi ilaahay maa laa taclamuuna waxaydnaan ogey mise waxaydnaan aqoon u lahayn oo idnaan ka warqabin ayaa ilaahay ku dul qowlaysaa oo idinkoo kitaabkii ilaahay bedelo gacnihiina ku qoray iyo idinkoo been abuur ilaahay ku been abuuranaya isku daraysaan oo taquuluuna cala allahi maa laa taclamuuna ah waxaa la tilmaamayaa lan tamasana naaru markay leeyihiin yahuuddu waxay dhihi jireen baa la yidhi adduunyadu waa toddoba kun kun kasta hal maalin baa nala ka cadaabaya toddoba kun kunkiiba maalin baan ku leenahay bay dhihi jire toddoba maalmood weeye maalmaha nala cadaabaya dhihi jire ilaa ayaama macduuda saasay uga jeedaan baa la dhihi jire dayib taasina ma jidhee ilaahay unbaa ku been abuuranaysaan wey ee ballanqaada cag rabbi ka haysataan ma jiro wey intaas markii laynoo caddeeyey waxaa la caddaynayaa haddana yahuudda beentood soo may dhihi naarina taaban mayso beentaa ay sheegeen baa looga jawaabaya balaa iska dhaaf naari inaysan idin taabane naari waa idin taabanaysaa man qofkii kasaba kasbada sayi'atan xumaan oo waa xaadad ay koobaabtay bihi isaga khadii'atuhu khadiicadiisa iyo gafafkiisa oo xuman la yimid dhinacyadoo dhan ay ka koobaabtay sida qofku markuu saacadda gashado ama gacnaha waxa jinjimaha iyo waxa la gashadoo kale dhinacyadoo dhan ay wejidhoo kale waxa weeyaan axaadad bihi khadii'atu khadiicadiisii ay koobaabtay oo dhinac kasta ay ka madhay oo waa axaadad bihi khadii'atu fa ulaa'ika kuwaas manta macnaheedi baa la ilaaliyey asxaabu naari naar asxaabteeda weeye hum iyaguna fiihaa naartaa dhexdeeda bay khaaliduuna ku waarayaan naartaasi ku waaraya hum fiihaa khaaliduun naar baa koobaabtay weeye dhinac kas dayib dembiyadoodii baa tirada ka batay weye iimaanna ma leh naartaasi ku waaraya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeya wa camiluu camal falay asaalixaata acmaasha wan wanaagsan iimaan iyo camal saalixa ma kala harayaan labadaa qofka la yimid kuwaas jannay ku sugan yihiinoo waa faraxsan yihiinoo ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljannati jannada asxaabteedii weeye hum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeda khooliduuna kuwii ku waaraya weeyaan weligood waa ku jirayaan laga saari mayo allahuma ijcalnaa minhum yaa arxam araaximiin ilaahay kuwa hayna ku daro ulaaika asxaabu ljanna hum fiihaa khaaliduun halkaasay ku waarayeen kuwa horeoo diinta ilaahay bedelayna waa ahlunaar kutubtii horeo ilaahay soo dejiyey marka towraad iyo injiiliyo waxay ku sameeyeen taxriifkaasay ku sameeyeen yuxarifuuna alkalima can mawaadixi waa yadli laakiin taxriifka oo xagga macno aan jirin wax lagu fasiro kitaabka ilaahay dee ummaddaanba dad waa jiraan sidaa sameeyey baa layidhi kitaabka ilaahay waysan bedeli karine aayad ama xaraf ama dhibic ka mida lama bedeli karo kitaabkeena laakiin macnihiisa inay dadi si khaldan ku fasiraan way ka dhacday kuwo jahal ah iyo kuwo mulaaxidaah mulxidiin ah taasi way way dhacday amaa kitaabka ilaahay inay isaga wax gaarsiiyaan waxa weeyaan ilaahay baa ka xafidayo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilaahay baa ka ilaashay taasi wataas waxaa dhacday magaalada khaybare la yidhaahdo markii la furtay oo yahuudda laga kaxeeyey baa nebiga calayhi salaatu salaam waxaa loo soo dhibay neef ari oo hilibkiis oo lasoo solay sunbay ku soo dareen nebiga iyo saxaabadii baa loo keenay nebigu wuxuu yidhi raggii cunayay war gacanta kala baxa sun baa lagu daray iguna yeera wixii yahuud halkan ka jooga waa loo yeeray wuxuu ku yidhi man abuukum waa kuma aabihiin yahuud ayaa idin dhalay waxay dhaheen hebel baa na dhalo aan kasoo farcanay nebigu wuxuu ku yidhi been baa sheegteene hebel idinma dhalin hebel baa idin dhalay markaasay dhaheen aleelah waa runta adaa naga saxan wuxuu yidhi haddaan shay idin weydiiyo ma ii rumaynaysaan waxay dhaheen ha waa ku waa run baan kuu sheegaynaa haddaan shay idin weydiiyo run ma iiga sheegaysaan haa haddaan been kuu sheegnana sidaa haddeer noo garatay oo kale aabbahaya markaa na weydiisay baa noo garanaysa wuxuu ku yidhi yaa ahlu naar ah ahlunaarka ii sheega kaase waxay dhaheen annagu in yaraan naarta joogayna nakuunu fiiha yasiiran muddo yar baan ku jiraynaa uma takhlufuuna fiiha idinkaa noo dabamaraya bay dheheen nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhsaw ya ikhsaw ikhsada waxaa eygaa lagula hadlaa laakiin iyaguna waa saasoo kale o idinku ku fogaada weeye naarta baxa bay ka dhiganta wallaahi inaanan annagu idiin dabamarayn naarta nebigu misna wuxuu yidhi shay kalean idin weydiinayaa run ma ka sheegaysaan haabay dheh neefkan arigaado hilibkiisa solon ay keenteen a soo muufayseen sun ma kusoo dadheen kaasay dhaheen nacam waa kusoo dar maxaa idinku xambaaray waxay dhaheen waxaan doonayn haddii aad been sheegayso aadan nebi ahayn ee nin boqor a iska tahay inaan kaa raaxaysano aad dhimatid haddaan nebi tahayna dee suntu waxbaba kaa qaadi mayso oo suntu waxba ku yeeli mayso dabeedna nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhabxanagyada iyo dhankaas weli wax ka dareemi jiray saxaabi baa markii dambe u dhintay gabadhii soo dhiibtay markii dambe waa lasoo qabtay waa iyadii loo qisaasay qaala tacaala waid akhadnaa mihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah waxaad ka sheekaysaa weeye udkuruu waxaad xusuusataan id waqti akhadnaa aan qaadnay mihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil mihaaqoodii iyo ballankoodii dhaarta lagu adkay oo ballankaas muxuu aha laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha ilaahay mooyaane khabar oo bimacna nahyi ah weeyaano caabudi maysaan ila allaha waa sidaas aad ba u xeeldheer si aada u xeeldheer weeyaan waxaa looga jeedaa ha caabudinina ilaahay mooyaane wa bilwaalidayni waxaan kaloo amarnay wa amarnaahum an yuxsinuu inay ixsaan sameeyaan bilwaalidayni labada waalid ixsaana ilaahay markii qofka lagu xiro u caabudo meeshii qofku ka yimid oo labadii waalid oo dhashay ah baa ku xigta in isxaan iyo wanaag loo sameeyo wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana dayib wadil qurbaa qaraabanimada kuwa u saaxiibka ah iyagana ixsaan u sameeye iyo wal wadil qurbaa iyo wal masaakiin kuwaas iyaguna masaakiinta ah wadil qurbaa wal yataamaa baa ku xigta agoonta iyo wal masaakiin kuwa agoonta iyo kuwa masaakiinta iyagana isxaan u sameey ilaa ilmaha aabihii baa dhinto wuxuu u baahan yahay tarbiye iyo gacanqabad haddii kale oo agoonta aan la barbaarin waxay hadhowtii noqonayaan mushkilo ummadda ku dhex nool dad faasiqiina oo tarbiyadoodu dhuntay bay noqonayaan oo looga daydo sharka iyo dhibaatada iyo kuwa masaakiinta iyagana aan waxaysan waxaaba laga hormariyay agoontaa laga hormariyay kuwa masaakiinta aan shaqaysan karin iyagana waa la kaalmaynaya waa loo asxaan samaynaya intaa markii dad gaara asxaankoodii si gaara loo sheegay waalidkii iyo qaraabadii iyo agoontii iyo masaakiintii si guud waxaa loo sheegayaa waquuluu waxaad u dhahdaan linnaasi dadka xusnan wanaag qowlan xasanan wey hadal wanaagsan u idhaahdo ummadda xataa gaaladii baa soo gelaysa dacwada iyo diintay xaqa ugu yeera hadal wanaagsan u idhaahda wa aqiimuu waxaad ogtaan asalaata salaada wa aatuu waxaad bixisaan azakaata zakadana bixiy xilligii sidaas aan samaynay aan ballankaa ka qaadnay ka xusuus xusuus aan niri laa tacbuduuna ila allah iyo inta ka dambaysa caabudu maysaan ilaahay mooye wax ka waaye ilaa halkaa laga keenay humma intaa kabacdi tawallaytum waa jeensateen ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minkum idinka idinka mid a walxaal antum idinku mucriduun aatiin wa antum mucriduun waa kuwa jeensaday xaalateen wixii laydiin diray inaad samaysaan ayaa ka jeensateen ilaa qaliila minkum wax yar oo ilaahay hagaajiye mooyaane waid akhadnaa wadkuruu waxaa kaloo xusuusataan reer bani israa'iil oo id waqti akhadnaa aan qaadnay mithaaqakum ballankiina dhaarka lagu adkay oo ballankaa muxuu ahaa laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigaggiinna daadin maysaan dhiiggiinna daadin maysaan wey waxay ka dhigan tahay iyana waa nahyigiiyo ha daadinina dhiiggiinna ha daadinina laa tasfikuuna dimaa'akum idinka dhiiggiinna idinka dhiiggiinna ha daadinina qofku markuu walaalkii dilo qofka muslimka wuxuu ka dhigan yahay qof isagu isdilay oo dhiiggiisi daadiyey walaa tukhrijuuna afar ballamood baa laga qaaday saddex way ka baxeen midna way oofiyeen waxay ahaayeen afarta ballamood dhiiggiinna ha daadinina layidhi guryihiinna ha iska saarininoo ha isqixinina xumaan iyo colaad iyo cudwaan ha iskugu kaalmaynina qofkii lasoo qabto oo maxbuuso furta markaa taa maxbuuska maaha intii kale oo dhan ma aysan oofin laa tasfikuuna dima'akum daadin maysaan ha daadinina walaa tukhrijuuna saari maysaan ha saarinina weeye anfusakum naftiina min diyaarikum daarihiinna ha ka saarinina barkin yowsan barka kale guryahooda ka saarin oo waddanka ka tarxiilin oo ka cayrin humma intaa ka bacdi aqrartum waa qidheen oo waa ictiraafteen wa antum tashhaduun waa kaas way qireen way aqbaleen walxaal antum tashhaduun intaasba waa waa waa ay sameeyeen indhahay ku hayeen idinkoo ka markhaantiya humma antum idinkii humma antum idinku haaulaa'i ku wanaatiin oo looga qabro ama humma antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwanow taqtuluuna khabarkii markaa kadhi waxaa laynaysaan anfusakum naftiinniyo ballantaa waa ka baxde wa tukhrijuuna waxaa saaraysaan fariiqan qeyb oo minkum idinka idinka mid a min diyaarihim daarahoodii baa ka saaraysa taasna waa ka baxde tadaaharuuna xaalaad iskaalmaysanaysaan calayhim dushooda kuwaa la saarayo bilismi xaalaa ku sugantihiin dembi iyo wel cudwaana collayta tadaaharuuna mutacaawiniin wey idinkoo arrinkaa isku kaalmaysanaya waa kaas tadaaharuuna ama tadaaharuuna calayhim bilismi waalcudwaan waxaa weeyaan tatacaawanuuna calayhim waxa kuwaa dushooda iskula kaalmaysanaysaan bilmacsiyati waadulmi mutacaawiniin baati wa in yaatuukum hadday idiin yimaadaan kuwaas aa laynaysaan usaaraha xaaliyiin kuwa lasoo qafaashay oo iyagoo maxbuusiina tufaaduuhum waa furanaysaan kay hadda dilayeen oo nafta ka goynayeen oo la yidhi war hadilinina isagoo maxbuusoo lasoo qabtay oo cadowgu soo qabtay haddii la keeno xoolay ka bixinayaan waxay leeyihin war ninkaa lasii daayo nin yahuudeed weeye halla hala furo tufaaduuhum wa huwa shaaniguna muxaramun mid la xarimay inuu yahay weeye calaykum dushiina laga xarimay ikhraajuhum saaridooda wa huwa shaanigu damiir shaani a ka dhigta muxaramun weeye walxaal huwa muxaramun walxaal huwa shaanigu uu yahay muxaramun mid la xarimay calaykum dushiina muxaramun khabar soo hormaray ikhraajuhumna mubtada muakhara ikhraajuhum saaridooda inaa saadhaan waa laydinka xarima guryaha a ka saadhaan inaa laysaan waa laydinka xarima inaad waxa weeyaan laqafaashana waa la didi haddaa laqafaalasha dhacdana waxaa la yidhi furta furashadii kaliya aqbashe haddaba afa tu'minuuna ma waxaa ma rumaynaysaan bibacdi ilkitaabi kitaabka barkiisa wa takfuruuna bibacdin barkiisna ma ka gaaloobaysa axkaamtii towraad ku wada taallay qaar ka mida ma ka gaaloobaysaan oo ka kufrinaysaan qaar kalena ma rumaynaysa canaan iyo tawbiiq weeyaan aayaadka ilaahay qeyb ka mid haddii la diido kulligood iyadoo laga kufriyey bay ka dhiganta ilaahay wuxuu yidhi famaa jazaau man qof abaalkii muusan ahanin yafcalu daalika arrinkaas samaynaya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooyaane khisigaasoo fil xayaati dunyaa noloshan addunya dhexdeeda ahaaday wa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamadana yuradduuna waa la celinayaayo waa la naqayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka kiisa darnaanta badan ayaa loo celinaya adduunkii iyo aakhiradiiba waa seegeen marka weeyaan wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin bikaafilin mid kaafila oo halmaansan camaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan ilaahay kaafil kama ah wama allaahu bikaafilin camaa tacmaluun iyadana sidaasaa la yidhi wama allaahu bikaafilin camaa tacmaluun intaa markii la tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeyaan ishtaraw lxayaata addunyaa bilaakhira ishtaraw ishtaraadan bimacnaa baaca weye ishtaraw bimacnaa baaca iyo bimacnaa ibtacaba waa ku timaadaa kuwaas waxa weeyaan aladiina kuwa ishtarawuu gaday bedel qaatay alxayaata addunyaa tilmaamaha kuwa leh aladiina kuwa wey ishtarawul xayaata noloshii soo gatay addunyaa dhoweyd bilaakhirati bedel alaakhira istabdelu lxayaata addunya noloshii addunyay waxay ku bedel qaateen aakhiro aakhiray ka tegeen wey adduunyay qaate falaa yukhafafu lama fududaynayo canhum xaggooda alcadaaba cadaabka laga fududayn mayo walaa hum man aysan ahaanin yunsaruuna ishtarawuu sideeda u daaya ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeyaan ishtarawuu soo shiraystay alxayaata adunyaa xayaatadii dhoweyd bilaakhirati bedel alaakhira falaa yukhafafu canhum lcadaabu cadaabka falaa yukhafafu ma laga fududaynayo canhum xaggooda alcadaabu walaa hum man aysan ahaanin yunsaruuna marka ishtarawudu sideedii ay xaqiiqada ku ahayd ayayayay loo isticmaalayaa oo ay hadda meesha ugu jidhaa darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab